حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsanna khiyaartana dhegaysanaysa meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan ku falanqeenno daryeelka tixgelinta iyo mudnaanta islaamka uu siiyeeyo caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qaadaa dhigay qur-aanka iyo sunnaha
مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد xalqadii hore ee barnaamijka waxaanuga soo warannay jimicsiga iyo faa'iidada uu leeyahay waxaana xalqadan inshaa allah kaga hadli doonnaa nadaafadda taas oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aasaaska u ah badqabka caafimaadka insaanka مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان mid ka mid a arrimaha muhiimka ah inooga baahan xifdinta si aan u helno caafimaad wanaagsan waa nadaafadda qofna kama qarsoona in nadaafadda qalbiga iyo tan jidhka ay farxad gelinayso qalbiga qofka waana mid xoojinaysa waxayna arrintaasi sababaysaa in jidhku uu helo caafimaad iyadoo xoojinaysa habka difaaca jidhka kana ilaalinaysa cudurrada shareecada islaamka ayaa nagu boorisay ilaalinta nadaafadda waysaqaadka oo kale wuxuu ruuxa muslimka ah maalin kasta weyse qaataa shan mar waxayna arrintaasi nadaafadda ay siinaysaa xubnaha bini'aadamka rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxa uu leeyahay weysada ma xifdiyo ama kuma dadaalo ilaa ruux mu'min ah mooye wuxuuna sidoo kale nebiga sala allahu calayhi wasallam uu leeyahay ma idin tusaa wax la idinkaga tirtirayo gafafkiinna oo kor u qaadaya darajaadkiinna waxay saxaabadu ku dhaheen haa rasuulkii allow noo sheeg wuxuuna nebigu yidhi waa weysada oo loo degdego waqtiyada la dhibsanayo iyo tallaabooyinka oo loo badiyo xagga masjidka iyo sidoo kale salaad salaad lagu sugo kaasina waa ribaad عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط
sidoo kale ilaalinta nadaafadda waxaa ka mid ah qubayska qubaysku wuxuu raaxo u yahay jirka waana arrin ayna fartay diinteenna sheekh casaam abuuyaxya ayaa inoo sharaxaya waxa ay diinteenna ka tiri qubayska iyo axaadiista ka warramaysa arrintaas ee soo aroortay qofka waxaa laga rabaa calalaqal usbuuc inuu mar qubaysto ayaa laga rabaa oo oo laga rabo inuu jirkiisa nadiifiyo maalinta jimca oo kale haddii matalan wasaq uu isku arko ama jirkiisa uu ku arko ur iyo wax lamida uu ku arkana waxaa laga rabaa inuu isnadiifiyo ayaa laga raba ama urtaa ku arko jirkiisa ama ku arko mariisa ku arko rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu dadka bilaabay inuu tukiyo salaada jimcaha dadka saxaabadii waxay ka iman jireen salaada jimcaha tuulooyinka iyo meelaha ka dhaadheer magaalada madiine ay ka iman jireen dhul waxaa la joogaa marka kulul oo saxaro ah ayaa la joogaa dhulkaa saxarada kulul ee haddana marka qaarkood inuu jiilaan noqdo boodh baday laga yaabo marka qaarkood qofkan inuu beer ka shaqaynayay laga yaabo marka qaarkood inuu xoolo racay laga yaabo ee haddana uu soo lugeeyo dadka waxay isku imanayaan iyagoo intay soo wada dhidideen qof walba uu shiirayo ayay isku imanayaan saxaabada qaarkood ayaa markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la hadlay waxayna rasuul allow xaaladdan ma jirta ay dhahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkiibu markaa la hadlay wuxuu ku wuhi low annakum tatahartum liyowmikum haada ka warrama haddii maalintan aad daharo qaataan maana qof walba maalintaas inuu soo qubaysto ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dambe dadkii uu faray wuxuu ku wuhi markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintan soo qubaysta dhinaca kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray dadkii inay bal maalinta jimca ay dhar gaara u samaystaan oo thiyaabu lmihna iyo dharka lagu tegayo maalinta jimcaha iyo dadka fagaarayaashooda lagu xaadirayo waxaa la rabaa in la kala duwo ayaa la rabaa wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yidhi dadka isagoo la hadlaya maalinta jimcaha nakala hadlaaya inay dhar gaara u samaystaan maa calaa axadikum aw maa calaa axadikum in wajadtum an yatakhida thawbayni liyowmi aljumucati siwa thawbayi mihnati oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam le culays idinkuma noqonaysa dareemayo ama ma dhibba idinku haysaa in qofkii idinka idinka mida oo dhar gaara u samaysta maalinta jimcaha oo ka baxsan maxay dharkiiba ku shaqaynayay ka baxsan waxyaalaha matalan shareecadu ina fartay waxaa ka mida ayna bartay qofka hadduu tin leeyahay oo tintiisa inuu ka warhayo ka shaqeeyo tintu hadday badato qofkuna uu dhidido maxay kaydinaysaa waxay kaydinaysaa dhididkii rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man kaana lahu shacrun falyukrimu qofkii tinle tintiisa ha karaameeyo ha karaameyn waxaa looga jeedaa ha dhaqo kadibna ha saliideeyo kadibna ha carfiyo kadibna ha shalleeyo ayaa laga rabaa oo qofka weliba dumarka oo kale iyagu mar kasta maxay leeyihiin tin bay leeyihin maana tinta ay leeyihiin markaa waa bilaadan way dhididi karaan shaqay geli karaan howlahay geli karaan shaqooyinka ay gelayaan iyo howlahay gelayaan markay dhididaan waxaa laga rabaa inay nadiifiyaan ayaa laga rabaa oo ay ka shaqeeyaan marar badan waxaa dhacaysa oo dadkuna ay wada yaqaanaan haalibanna macruufiska in matalan gabdhaha yaryar oo kale tinta loo saaro markii qaarkood waxaa laga yaabaa gabadha iyadoo yar oo ciyaala oo aan tinteeda ka shaqayn karin oo aan nadaafadeeda ka shaqayn karin ayay tinteedu badanaysaa oo dheeraanaysaa oo weynaanaysaa maxaa la rabaa marka hooyooyinka laga rabaa si caafimaadka ilmahani uu hagaago in gabdhaha yaryar tintooda looga shaqeeya la rabaa oo wakhti la siiyo wakhti loo sameeyo laga shaqeeyo oo la nadiifiyo oo la karaameeyo ayaa la rabaa waxyaalaha matalan qofku caafimaadkiisa ku ilaalo waxaa ka mid a in mar kasta qubaysiga uu ku dadaalo ayaa ka mid ah hadday tahay jirkiisa hadday tahay maxaa la yidhaahdaa tintiisa iyo wixii la mid a dhammaan waa inuu ka shaqeeyo waxyaalaha nadaafadda ka mid ah ee shareecadu ina fartay ee caafimaadka laga heli waxaa ka mid ah in la ilaaliyo alkhisaal alfitriya in la helo khisaal alfitri waxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa waxa weeyaan tobankii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay uu yidhi cashruna min alfitra toban waxay ka mid yihiin fitrada ayay ka mid yihiin tobanka maxaa ka mid a qofka inuu shaaraba iska gaabiyo ayaa ka mid ah waxaa ka mid a inuu garhka uu sii daayo caafimaadka ayay ku jirtaa diraase hadday mar dhowito ay kuwa gaalaa sameeyeen ayaa waxay soo saareen qofka gerhkiisa xiira iyo qofka gerhkiisa daaya inuu jeermis badan yahay maxay kan garhka xiira uu jeermis badanyay boqolkiiba sagaashan jeermiska garhka caadigae la sii daayay ka dhasha iyo kan ka dhasha garhka la xiiray waxaa badan maxay kan la xiiray ayaa badan waa wada jeermis tintaa garhka ku taalla markii la sii daayay sii dayntii caafimaad ku leedahay ama xiiritaanka maxay ku leedahay cudurro iyo jeermisyo ayay keenaysaa waxaa ka mid ah siwaagga iyo cadayga ayaa ka mid ah oo iyana caafimaadka qayb ka ah gaar ahaan weliba iridka iyo cudurada ku dhaca waxa u daawo waxay tahay waa cadayga weeyaan waxaana tajaarub lagu helay qofku haddii uu cadayga laasimo ilkihiisu suus ma yeeshaan afkiisuna cudurro inta badan ku dhaca ma jiraan waxaa ka mid a waxyaalaha fidrada ka mida ee toban ka mid a in qofku sandaarsiga uu dheereeyo ayaa ka mid ah marar badan caafimaadka sankan uu u baahan yahay waxyaalaha keenaya waxaa ka mid a in sandaarsiga aan dheeraysin ayaa ka mid ah waxaa ka mid a cidiyaha in layska jaro ayaa ka mid ah haddii kale wasakh bay yeelanayaan wasakda yeesheen hadhowta adigay kugu soo laabanaysa waxaa ka mid a tobanka in la dhaqo baraajimta meelahan faraha laalaabta wasakh bay kaydinayaan hadhow waxaa la rabaa markaa wasakhdaas in laga nadiifiyo ayaa la rabaa waxaa ka mid a natful ibdi qofka inuu iska tifo timaha kilaankiisa ka soo baxa inuu iska tifo weliba dadka qaarkood waxay sameeyaan inay xiiraan bay sameeyaan xoogaa way xanuuntaa markay xanuunta marka waxay sameynayaan way xiirayaan ogow haddaad xiirtid way kasii darasamaanaan iyo nadaafad darana way kasii yaranaysa waxay leeyihiin culimmadu tintan markii la rifo jilicii ay lahayd iyo xaadii ay ahayd ee jilicsanayd iska bedeli mayso hadday iska bedeli weydana hadhow markaad didido wasakda ay qaadi karta ururin karta maxay tahay waxyaro kooban weeyaan laakiin markii la xiiro tin kasta oo la xiiro xiiritaanka lagu badiyo way adkaataa haddii adkaatana hadhow waxay awoodu leedahay wasakda jirkaa ka soo baxaysa wax badan oo ka mida inay cabto oo ay kaydiso ayaa ay awoodu yeelanaysaa hadhow haddii awoodu yeelatana wasakda noocaasee jirkaaga saaran ee kilaankisha kugu jirta caafimaad darra ay jirkaaga ay ku keenaysaa caanada oo la xiiro ayaa ka mid ah ama tinta hoose ama bisqinta waxaa loo yaqaano in layska xiiro ayaa ka mid ah marka caanada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ha la xiiro tinta kilaankisha ka soo baxsan wuxuu yidhi ha la tifo maxaa loo kala duwaya waxaa loo kala duwaya tan daa'im waa la kor taagan yimaana waa la kor taagan yahay midda labaadna meel bannaan bay ku taallaa maadaama meel bannaan ku taalo wasakda ay qaadaysa ee ku soo dhacaysa maxay tahay waa in kooban wey maanaa laakiin tan kilaakisha maxay tahay meel qarsoon bay ku taallaa oo mar walba qoyan ayay ku taallaa haddii markaa la xiiro tan caanadu si u adkaato oo kale ayay u adkaanaysaa hadday adkaatana sanu sheegnay waxay qaadanaysaa wasakh tiro badan ayay qaadanaysaa waxaa ka mid ah nadaafadda wantiqaasulmaa in biyaha la daadiyo biyaha la daadiyo waxaa looga jeedaa waa istijadii wey maanaa in istijada qofku ku dadaalo oo iska dhaqo oo wasakda uu iska nadiifiyo ayaa ka mid ah calaa kullin rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy atahuur shadrul iimaan ama qofku shirkiga ha iska nadiifiyo iyo xumaanta qalbiga ku jirta ama wasakda jirkiisa saaran ha iska nadiifiyo waxaa yaalaha ay sheegayaan qolyaha daraasaad ku sameeyena qof kasta oo nadaafadiisu ay badan tahay caafimaadkiisu muxuu yahay waa mid badan marka shareecadeenna maxay ictibaar badan siisay nadaafadda ayay siisay nadaafadaasna waxyaalaha ka dhalanaya waxaa ka mid ah caafimaadka ayaa ka dhalanaya marka qofka hadduu rabo inuu caafimaadkiisa ilaaliyo waa inuu nadaafadiisa ilaaliyo weeyaan hadday tahay dharkiisa iyo hadday tahay jirkiisa iyo haddii ay tahay weyso iyo hadday tahay qubayso intaba وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
can abi hurata radi allahu tacaala can can inabiy sal lay wasalam qaal nabigu wuxuu uhi lowlaa an ashuqa haddaanan dhibaynin cala almu'miniina mu'miniinta dadka muslimiinta ah wa fii xadiidi zuhayr calaa ummati meesha cala almu'miniin yaad calaa ummatii ku bedeli lowlaa an ashuqa calaa ummati ummaddayda haddaanan ka baqayn inaan dhibo oo waxaysan oo la iman karan ama awoodi karan aan saraanan ka baqaynin la amartum waxaan fari laha amra iijaabin la amartum amra iijaab ama amru istixbaab waa mujmac bayn almuslimiin nabigu ummadda waa amray amra istixbaabin waa nadbi nabigu ummadda waa amray adilada kalena tustay wuxuu nabigu ka hadlahay wa amra wujuubin wa iijaab bisiwaaki rumaygaan fari lahaa cinda kuli salaatin fii riwaayat اlbukhaari maca kuli salaatin cilmi baaris caafimaad oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in dadka cadiga u isticmaala burushka ay ku jiraan halis caafimaad isla markaana ciridka ay ku sababayso inuu galo suus laakiin ruuxa isticmaala cadiga caadiga ah uusan ku sababaynin wax cudur ah taas beddelkeedana ilkaha iyo ciridka u leeyahay caafimaad amaa nadaafadda dharka wuxuu allah subxaanahu wa tacaala uu ka yidhi
وثيابك فطهر
wathiyaabaka dharkaagana fatahir nadiifi oo diin islaamku waa diin annadaafa waa diin iimaanka ku dartay nadaafadda annadaafatu nisfun min aliimaan nadaafaddu qayb dhan bay ka tahay iimaanka iyo yaqiinta horena waxaa diintu inoo sheegtay diinta islaamku inay diin alcilmi tahay oo iqra' baa la yidhi iyo qalamkii baa la sheegay mar labaadna nadaafadii baa la sheegay waa labada tiir ee ummadi ku taagan tahay caafimaadkeeda iyo ilbaxnimadeedu alcilmu wasixa sixaduna waxaa aasaas u ah nadaafadda nadaafadda ayaa aasaas u ah oo idinka arkay meelaha daacunnadu ka dhacaan iyo cudurrada aafooyinkii waa meelaha bilaa nadaafadda ah wa hiyaabaka dharkaagana fatahir bal diin islaamkiio eeg siday bini aadmiga ugu tusaalaynayso dariiqyada horumarka nadaafadda dharka waxay qayb lixaad le ka qaadanaysaa caafimaadkeenna waxaana arrintaasi nagu buuriyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam waxaana jira axaadiis badan oo ku soo aroortay isfaritaanka la isfaray nadaafadda waa kan sheekh cabdulwaaxid isxaaq mudey oo sharaxaya waxyaalaha ka qayb qaato caafimaadka ama sixada waa nadaafadda marka waxaa la rabaa dadka haddii fardi uu yahay haddii waxa dad baloo mujtamac waxaa la rabaa dadku nadaafaddu inay ka qayb qaataan oo xataa qofka nadaafadda isaga waa inuu iska bilaaw adiga iska bilaaw dharkaaga iyo timahaaga iyo adiga waxaa weye ya adigu nadaafadda iska bilaaw gurigaaga ku xij bee-adi wahaakadaa marka nadaafadda marka waa muhiimu oo qofka dharkiisa xataa inuu nadiif yahay wa thiyaabaka fadahir aayaddaa tafaasiir baa ku jirta maxamed ibnu siriin muxuu ku fasiri wa thiyaabaka fadahir ee ikhsilhaa bilmaa waa nadaafadda w taas ayuu ku fasiri nabigeena calayhi salaatu wasalaam yaa maalin wuxuu arkay muxuu ahaa nin buu arkay oo timihiisii nadaafad darra ay ka muuqato timihii oo kacsan fa ra'aa rajula shacthan timihii oo kacsan oo nadaafad lahayn oon saliid lahayn wasaqda ay ka baatay nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa kaana yajidu haadaa maa yusakinu bihi ra'sa war midkaan hanti madaxiis uu ku hagaajiyey iyo wax saliid iyo waxba male miya waxba male miya wuxuu arkay nabiga haddana calayhi salaatu wasalaam nin buu arko haddana dharkiisi wasaq uu leeyahay oo ayuu ark haddana wuxuu yidhi amaa kaana yajidu haadaa maa yaqsilu bihi oo kan saabuun iyo wax dharka uu ku dhaqday ma heli kara miya macnaha intaa nabigu muxuu ku dadaalaya calayhi salaatu wasalaam ama dadku ku boorinayaa in nadaafadda runtii lagu dadaalo wey nadaafaddu waa qayb muhiim ee caafimaadka ka qaadan qofka makaanka uu joogay iyo muxuu ahaa nabigeen hadda wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam sao ummaddiisi dee nadaafadda iyo waxyaalahaas oo guryaha xataa in nadiif laga dhigo oo la daahiriyo nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dahiruu afniyatakum fa ina alyahuuda laa tudahiru afniyataha war rooy war dahiriya nadiifiya afniyatakum afniyada waxa weye waa guryaha bannaankooda iyo badkooda iyo meesha maarata halkaa wey maxaa nimankaa yahuudda la yidhahda ama gaaladu laa tudaahiru afniyataha maba dahiraan marka waxaa la rabaa adigu guryaha in lagu dadaalo waxa weye haddii hadda magaalada muxuu ahaa wasaqda ay ku badato oo qashinka uu ku bato oo cuduradan oo ku badanayaan laa shaka wey marka in laga wada qayb qaato hadda markaad magaalada dhex marin waad la yaa meelaha qaar lama mari karo calagorobyada xafaayadda ku jirto wasaqda ku jirto waa inaad marada sanka aad saarato marka war runtii bey-adaas cuduradu waa ku badanayaan waa ku badanayaan weliba hadda wasaqda aad bay u soo badatay maasha xafaayadda waa qayb weynaa ka qaado meel walba waxaa arka jawaan baaba waddada lasoo dhigayaaba guriga hortiisaaba lagu soo dhigayaaba saddex loor shan loor baaba taallaba oo saxare ay ka wada buuxdo runtii waxaa weye bee-adu nadaafaddeeda aad bay u kharibtay baashaas ya ummaddu waa hormayn aqoon hadd unbaa la bartay laakiin nadaafaddi wixii dee ma ilaalinayaan haddii muxuu aha dhan ay ka fiiriyeen oo ama fudayd iyo ama ay leeyihin wasaqdi dee dhan kalena aafay keentay dadku haddii wix intay ilaaliyaan muxuu aha ama god loo qodo ama uun la fogay waxbay ahaan lahayd marka waxaa weye magaalada marka waxaa la rabaa nadaafadeeda in lagu dadaalo sixada ama caafimaadkan runtii qayb weyn bay ka qaadan waxaa sidoo kale nadaafadda iyo dahaarada ka mid ah in la isticmaalo uduga amba catarka nebiga sala allaahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid aad u jecel arrintaasi waa kan sheekh casaame abuuyaxya oo arrintaasi inooga warramaya ayla nadaafada ilaali ama nadaafada lagu ilaali waxaa ka mid ah inuu qofka udgoonka uu isticmaalo rasuulku calayhi salaatu wasalaam udgoonka wuu isticmaali jiray dadkana wuu ku dhiirigelin jiray weliba bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xubiba ilaya min addunya annisaa watiib wa jucila quratu caynii fi salaa wuxuu rasuulku leeyahy adduunkiina intaa ka jecelhayba waa haweenka iyo iyo udgoonka weeyaan bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa alaab yar ama bahal yar oo udgoonka loogu ururiyo ayuu lahaan jiray oo markuu u baahdaba uu kala soo baxuu lahaan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam caadooyinkiisa waxaa ka mid ah haddii udgoon iyo ama shay udgoon loosoo hadiyeeyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam marnaba ma elin jirin saxaabada qaarkoodna sidaas ayay ahaan jireen saxaabada qaarkood waxay lahaan jireen idan yar ama bahal yaroo uunsiga iyo waxa la mida ay ku shitaan ayay lahaan jireen oo ibnu cumar oo kale radia allaahu canhu wuxuu lahaan jiray idan yar buu lahaan jiray markuu qubaysto uu nadiifsado tintiisa iyo marihiisa iyo wixiisa cuud iyo kaafuur iyo waxa la mid ah intuu isku daro ayuu ku qiijin jiray si markaa marihii ay u udgoonaadaan waxaan u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu samayn jiray ayuu sheegay waxayna leeyihiin culimada qaarkood waxay sheegeen urta udgoon inay leedahay maxay athar ay ku leedahay caafimaadka oo ibnu muflix wuu leeyahy walilrayxati ayiba atharun fii xifdi asixa fainaha ghidaau alruux waalruuxu matiyatu alquwa waalquwa tasdaadu biiib وهو ينفع الأعضاء الباطنة كالدماغ والقلب ويسر النفس وهو أصدق الشيء للروح وأشده ملامة ولي أرتا وناكسن يودقونكو وحراتكو يشاء عافماتك صبتا وغذاء الروح نفط وحيالا قادتو حكم إذا محي ودقونك أي قادك نقطح نفط أي الروح دون قفك أود كجرتا وحيالا كشقين هيا أي كمتحي مركز تو مركز ودقونك أغبتا أود ruuxdaada ayaa badanaysa awoodda ruuxda hadday badatana maxaa badanaya awoodda jirkaaga ayaa badanaysa marka waxyaalaha culimadu ay xadiidkaas iyo axaadiidta lamidka ka qaata waxaa ka mid ah inuu qofku weliba hadduu nin yahay uu isticmaali karo waxyaalaha bukuurka ama waxyaalaha laysku qiijiyey laysku udgoonay dadka bada badankooda waxay u haystaan haweenkiina u gaar tahay ay moodeen haweenka u gaar maaha waa shay udgoon oo carfoon weeyaan shayga udgoon ee carfoonna muxuu ka dhexeeya rag iyo dumar labadaba uu ka dhexeeya marka waxaa laga rabaa qofka muslimka inuu noqdo qof markuu nadiifsanayo haddana sii isticmaalo maxay waxyaalo carfayo udgoon uu sii isticmaalo ayaa laga rabaa hadday tahay qof raga iyo hadday tahay qof dumara intaba waa laga rabaa fawaaid badan ayay culimmada ku sheegaan fawaaidkaas markaa waxaa ka mid a ta aynu sheegnay oo ah in qofka jirkiisa iyo ruuxdiisa ay xoojinayso
المكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعلم منهل
waxaa intaas kaga baxnay qaybtii koowaad ee caafimaadka insaanka oo ah waxyaabaha noo xifdinaya caafimaadkeenna ka hor inta uusan nagu dhicin cudurka waxayna qaybtaasi ahayd ka hortag waxaana qaybaha xiga insha allah kaga warrami doonnaa daawooyinka ka dabatagga ah ee la isticmaalayo marka uu cudurku dhaco sidaasi nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع